bsm اllaahi الرaxman الraxim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlih وaصxaabih aجmaciin ama bacdu qala اlimaamu abu cabdالرaxman الnasaئiyu raximah اllah tacaala kitaabu اlbuyuuc buyuucdii ayuu u kitaab yahay albuyuuc waa jamcu bayc waa milki inuu wareego oo uu cid kale ku u wareego uuna ugu wareego markaas thaman buyuucdana marka acyaan iyo manaafic labadaasay u qeybsantaa oo qofku haddii uu cayn uu iibinayana waa baycul acyaan haddii uu manfaco gadayo oo uunan cayn gadayninna bayculmanaafic ayaa la yidhaahdaa cuquudda bayca waxaa iska soo gasho cuquudu tabaruc sida hibada iyo hadiyada iyo waxyaabahaas qardiga iyo waxyaabahana way soo galaan oo way isaga soo dhex daraan marka macaanidaas iyo masaa-ishaas iyuu ka hadlaya halkan uga hadlaa ama ha noqdo sarif ama ha noqdo mucaawada iyo wixii lamida qaala baabu lxathi cala alkasbi isku boorin laysku booriyo kasabka iyo waxshaqe wax shaqaysi eecaddaynteediibuu u baab yahay wbilisnaadi qaala akhbaranaa cubaydullahi bnu saciidin abu qudamata asaraksiy qaala xadahanaa yaxya bnu saciidin wahuwa alqaطaan can sufyaana wahuwa athawriyu can mansuuri can cumaarata bni cumayrin whuwa الtaymiyu الkuufiyu hiqat habt rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita can camatihi eedadiisaan marka waa majhuulat lama yaqaano baabulmubhamaadka ama fasalka dambe ee naagaha mubhamaadka ah ma uunan ku sheegin ibnu xajar bal marka waxaa isaga ka muuqdo majhuula inay tahay bacdu ruwaana waxay yidhaahdaan can ummihi meeshaa can camatihi ah can caa-ishata qaalat qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam ina atyaba maa shaykan ugu wanaag badan akala rajulu qofka uu cuno min kasbihi kasabkiisa xaggiisa yacni waayo inuu ka cuno wa ina walada arajuli ninka ilmihiisana waladka ou dhalayna min kasbihi kasabkiisuu ka mid yahay ayb qofku wax uu cuno waxaa ugu wanaag badan oo ugu xalaal badan kasabkiisa xaggiisa wixii ka ahaado oo uu shaqaysto wa ina walada arajuli ninka ilmihiisana ama wiil iyo gabar waxay doonaan ha ahaadaana min kasbihi kasabkiisay ka mid yihiin meeshaa marka waxaa laga qaadanaya leanna waladku waa bacdu waalidihi waalidkiis qeyb ka mida waay wa xukmu bacdihi xukmu nafsihi shayga marka bacdigiisa xukunka uu qaadanayana xukmu nafsihi u ay nacam ilmuhu waa waalidka qeyb ka mida waay qeyb xukunkeed waxay qaadanaysaa kulliga shayga kulliga ah marka waalidku ilmihiisu asagoo kale un waay nacam sida nafsadiisa oo wax uga qaadan karo uga cuni kara kasabkiisa ayaa ilmihiina ay ilmahana oo wax uga cuni karaa waxaa laga qaadanaa xadiidkan fiihi ana yadda alwaalidi mabsuudatun fii maali waladihi ya-khudu maa yashaa waalidka gacantiisa ilmaha maalkoodu inay ku fidsan tahay oo waalidku idin ugama baahna ilmaha oo hadduu ka qaato xoolaha ilmihiisa ou iska qaato guriga ilmihiisa ou gado qaato waaye waa waa waxaa weeyaan marka waa leeyahay nacam taana marka xadiidkan waa ka qaat waa ka qaataan waayo wa ina walada arajuli min kasbihi aa la yidhahda kasabkaaga wixii ah waa ku tasarufi kartaa ilmaha aada dhashay tooska kuwa u dhashay aa laga hadlaya yani kuwa adi aada dhashay iyo kuwaa kuway sii dhalaan iyo kuwayaalkaas yacni waaye nacam ayb eedadaad adu adeer u tahay iyo kuwaad abti u tahay iyo ma ahan kuwaas nacam qowluljumhuurna sidaas waaye bacdu ahlilcilmina waxay leeyihiin laa ya'hudu min maalihi ilaa cinda alxaajati culimada qaar waxay leeyihin waalidku ma qaado karo ilmaha maalkooda ilaa markuu baahi u qabo maahan isagoon baahi uqab u qabin maya ayb khilaafkaas marka jumhuurku inay saa u badan yihiin qowl sidaana inuu jiro tirmidi ayaa wuxuu ku sheegay fii jaamicihi waxaa kaloo xadiidka laga qaatay ana nafaqata alwaalidiina waajibatun cala alwalad mar haddii kasabkii ilmahaaga kasabkaaga ay yihiin oo kale ee ilmaha marka waxaa waajib ku ah waalidka inay nafaqeeyaan oy biilaan imaamu shaafici marka wuxuu ku xirayaa waalidku inuu mucsir yahay waxba uunan haynin zamaanana inuu boosna inuu yahay oo qof marka yacnii jiran oo naafo ah macnaha waalidku hadduu naafo yahay uunan shaqayso karin mucsirna uu yahay oo xoolo meel u yaal aynan jirin ilmuhu waajibay ku tahay inuu masruufo waalidkiisaas in badanoo culimada ka midana ma ku xiraan zamaanada iyo naafanimada kuma xiraan oo iyaga marka waxay leeyihiin mar haddiiba waalidku maal uunan haysanin ama naafa ha ahaado ama yownan ahaanin ilmaha waxaa waajib ku ah inay nafaqeeyaan oo ay biilaan akharu lculamaana sidaasay qabaan oo laa yashtariduuna zamaanata oo ma shardiyaan culimada badankood naafanimada iyo ma shardiyaan masaa-ishaasaa marka xadiidkan ku jir ku jirto sanadkan hadda dacfi baa ku jira laakiin riwaayaad badan buu xadiidka ku yimid can mansuur can ibraahim can cumaarata can camatihi ayb can ummihi iyana waa ku yimid laakiin axaadiid kaloo shawaahid u noqon kartaa jirto uu ka mid yahay xadiidkii ahaa anta wamaaluka liabiika adiga maalkaagaba aabbaha ayaa idin leh inkastoo kaa laftiisa dacfi uu ku jira laakiin waa isxoojinayaan way isxoojin karaan ibnu xajar atalkhiis lxabiirka wuxuu yihi wasaxaxahu abu xaatim waabuu zurcata fima naqalahu bnu abi xaatim fi lcilal waaclahu bnu lqaطaan bianahu can cumaarata can camatihi wa taarata can umihi wakiltaahumaa laa yucrafaan shaahid iyo waxba uu sheegay marka ibnu xajar wbihi qala akbarana mxamed bnu mansuur qala xadaana sufyaan waa ibnu cuyayna qala xadaana alacmashu can ibrahim can cumaarata bni cumeyrin ayb sufyaanka marka xadaanaa sufyaan nusaka qaar sidaasaa ku taal isagoo aan la nisbaynin ayb sunanulkubraha iyo ayb yani usuusha qaarna waa ka dhacay xadahanaa sufyaanta laakiin inuu sugan yahay ayaa sunanulkubraha iyo kutub اlaطraaf iyo ku jiro ayb can ibrahima can cumaarata bni cumeyrin can camat lahu can caaishaةa radi allahu canha an الnabiya sal l slama qaal ina awlaadakum ilmihiina min adyabi kasbikum kasabkiina kuwa ugu wanaaga badan ayay ka mid yihiin fakuluu min kasbi awlaadikum ilmihiina kasabkooda cuna laakiin waa haddiida xalaal uu yahay hadduu xaaraan yahay ma la cuna ilmuhu hadday wax daran ka shaqeeyaan ama meel daran ay taagan yihiin ma laga cunayo waxooda waalidku marka waa iska joojinaan casaa walacalla inuu iskaba dhaafo mar dadka qaaraa waalidka iska tixgeliyo haddii waalidku uu yiraahdo ma cunaayo waxaaga maadaama ay xaaraan yihiin inuu ka tagaaba laga yaabaa laakiin waalidku inuu yidhaahdo waxaas orad iisoo samey ama dadka iisoo dhac ama dadka ii yacni wax ka soo xad ama xaaraanba inuu ka shaqaysto waxaas maaha inuu ku yiraahdo wbihi qala akbarana yusuf bnu ciisa qala akbarana alfadl bnu musa wahuwa sinaniyu qala akbarana alacmash can ibrahima can اlaswad can caaishata qaalat qala rasuulu lahi sal l slam ina aطyaba ma akla الrajulu min kasbihi wawaladuhu min kasbihi riwaayadan marka waa ibrahim can اlswad can caaisha xadiid kale marka culimada qaar labada xadiidba waa saxay dhahaan qaarna waxay yidhaahdaan xadiidu cumaarata ayaa asaxu ah wbihi qala akbaranii axmed bnu xafs bni cabdillahi الnaysaburiyu qala xadaanii abi qala xadaanii ibrahim bnu طahman can cumara bni saciidi waa cumar bnu saciid bni masruuq sufyaanu thawriga xadiidka hore warinayuu la dhashay wa huwa hiqat muslim iyo abu dawuud nasaa-i baa u wariyaan can اlacmash can ibrahima can اlaswad can caaishata qaalat qaala rasuulu llahi sal l slam ina aطyaba maa akala الrajulu min kasbihi waina waladahu min kasbih wbihi qaala xadaanaa mxamed bn cabdilacla الصancaaniyu wahuwa اlbasriyu hiqat qala xadaanaa khalidu wahuwa bn اlxaariث qala xadaanaa bnu cawn wcabdllahi bn cawn bn arطabaan can الshacbiy qaala samictu nucmaana bna bashiiri qaala samictu rasuula اllahi sal l slama fawallaahi nusaqa qaar xadiidkan tarjamo u yeelaa sida badan marka tarjamay u sameeyaan baabu ijtinaabi shubuhaat waxyaabaha marka shubuhaadka iyo mutashaabiha yah yah saasaa fiican leanna tarjamadii hore ee kan xoogaa isma laha ayb fawallaahi wuxuu yidhi laa asmacu bacdahu axadan shacbi baa dhahaya hadalkan fawallaahi baan ku dhaartay laa asmacu ma dhegeysa ma maqli ma maqlaayo bacdahu isaga gadaashiis yacnii nucmaan gadaashiis axadan qofna kama maqli doona yaquulu dhahaya samictu rasuula allahi sala l slam yani wuxuu leeyahay macnaha kaanahu dadkii ugu dambeeyey saxaabada noolaay inuu yahay uu tilmaamayo wuxuu leeyahay cid kale oo nebiga ka maqashay oo isaga gadaashiis aan wax ka maqli doono ma jirto ayb nebigaan maqlay buu yidhi yaquulu isagoo dhahaya ina alxalaala bayinun wa ina alxaraama bayinun xalaashu waa caddahay xaaraantuna waa caddahay marka waa caddahay macnaheedu waxaa maa laga yacni macnuhu maahan cid kasta ay u caddahay ma aha ciddii cilmi lahaa xaaraanta iyo xalaasha ay u caddahay qaar kalena oo badanna uma cadda ayb wa ina bayna dalika kaagaa dhexdiisa umuuran arrimo ayaa ah mushtabihaatin isdheehgelayo isku eg dhinacna xaaraanta ka shabaho dhinacna xalaasha ka shabahay wa rubamaa qaala inuu yidhaahdaa la arkaa wa ina bayna dalika umuuran arrimaa u dhexeeyo mushtabihatan ee yacnii dheehgelayso qaala wuxuu yidhi wasaadribu lakum waa idiin caddaynayaa fii dalika kaagaasi mahalan xagga mahmaaha in allaha casa wajalla alle xamaa ximan seero ayuu wareejiyey ou seereeyey yacnii sheed ayuu dhigay wa ina ximallaahi ilaahay sheediisana maa xarama wuxuu xarimay wa inahu man yartac wa inahu sha'niye man yartac qofkii daaqo xowla alximaa sheedda agagaaraheeda yuushiku waxaa dhow an yukhaalida alximaa sheedda inuu markaa dhex galo uu dheeho sheed ninkii laga meel yacni la hareereeyo sheed laga dhigay sheeddaa qofkii agagaaraheeda wax ku raacda marka dambe waa dhexgala warubamaa qaala inahu man yarcaa xowla alximaa yuushiku an yartaca fiihi wa ina man yukhaalid iriibata riibada qofka dhex galo oo dheeho yuushik an yaj an yajsur wuxuu yacnii dha waxaa dhow inuu markaa dhex galo oo uu meeshaas muquuro markaas u dhex galo meeshaa markaa de ilaahay maxaarim sheediisu waa maxay maxaarimhi wuxuu xarimay marka waxa uu xarimay haddaad agagaaraheeda ag wareegto marka dambe waa ku dhacaysaa waa inaad ka fogaato marka xadiidka marka waxaa ku sugan ijtinaab almutashaabihaat wixii mutashaabihaadka in laga dheeraado mutashaabihaadka marka xadiidkan waxay yidhahdaan culimada aslun fi lwarac xagga waracuu asal ku yahay waraca haddii aad rabto inaad fahamtana waxaa lagu macneeyey dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka shayga adiga ku shaki gelinaya inaad ka tagto wixii aan ku shaki gelinayninna aadid waayo waracuna wuxuu u haboon yahay qofka xaaraanta ka dheeraado ka dheeraado waraca marka maxmuudka ahee la jecel yahayna waxay tahay qofkii xaaraantiibuu ka dheeraaday waxbaa ka shaki galay waa ka dheeraanaa waxaa kaloo waraca maxmuudka ka mida masaa-isha ay culimada isku khilaafeen fii xillihaa wa xurmatihaa ay iskugu khilaafeen daliilkuna ou labadaba ixtimaali karo alwaracu waracu waa maxay sheegaas in laga tago yacnii xalaal maxaad u sameey weysay adiga laguma ciqaabayo ma ogtahay waxaana la yidhaha khuruujan cani ilkhilaafa u sameynaa saas waajib waayo sunno waayaa laysku hayaa iska sameey adu kollaba ma qasaaraysa khuruujan can اlkhilaaf ayb taana marka way ku daraan laakiin masaa-isha oo loo sameynayo khuruujan can اlkhilaaf waa in daliilkeedu xoogaa muxtamal uu yahay u dhow yahay waxaa waraca marka aan ku jirin ama culimada qaar ay ka tilmaamaan waracu lmuwaswisiin wax la yidhaahdo oo qofku inuu iska waswaasan yahayo meel dheer ou markaas yacnii waswaaskiisu ou marka meel dheer ou jiro oo meel aan marka yacnii wax daliila wax aan xaaraantinimeynaayo ma yaallo isagii unbaa marka waswaas iska qabo ka noocaas oo kale maya oo maalan dadka maalkoodoo kale ayuu wuxuu magaalo weyn uu joogaa oo muslimku nool yahay wuxuu iska aaminay ama uu iska dhaadhiciyay waxa magaaladaas yaallay suuqa lagu gadaya dhan xaaraan inay yihiin qof xalaal cuno maba jiro iska dhaadhiciyey markaasuu marka caleenta iyo iska cunayo maxaad saan u yeelay markii la yidhaha lil warac buu leeyahay kaasoo kale maya waracu lmuwaswisiin bal imaam axmed wuxuu leeyahy dadka noocaas waa canaano jiray wuxuu dhihi jiray dadkani waxay rabaan dadka amwaashooda inay xaaraan isaga xukumaan marka wixii cadna xaaraannimo ku cad wixii daliilku ixtimaali kara laakiin aan caddayn ha laga dheeraado laakiin meel dheer oo aan waxba ka muuqaninoo qofka un uu raaraadinayo ma hagaagsana sidaasna oo waxaa ka mid a maalan suuqii qofba wax ka iibsanaa waxaan xaggee ka keentay niwma soo xadday amaa sidaas ay kugu soo galeen waxyaabahaas inuu su-aala ma aha hadday wax kaaga muuqdaan iskaga dheeraa haddayna waxba kaaga muuqanin inaad su-aashaas geshid ma wa bihi qaala xadaanaa alqasim ibnu zakariya bni dinar qaala xadaanaa abu dawuud alxafariy wahuwa cumar bnu saciid bni cubaydin hiqat caabid rawaa lahu muslimu walarbaca can sufyaana can moxamed bn cabdiraxmaan can ilmaqburiy can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal l slam yaأtii cala annaasi zamaanun dadka waqti ayaa ku imaan doono maa yubaali rajulu qofka uunan u aaba yeelaynin min ayna asaaba almaala maalka meesha uu kasoo asiibaayo min xalaalin aw xaraamin xalaal xaggeed mase xaaraan xaggeed waa calam min aclaami nubuwa xadiidkan sida nebigu u sheegayo waaba dhacday oo dadka qaarkood waxay noqotay xalaasha kaanamaa yacni lisaanu xaalihim wuxuu leeyahay alxalaalu maa xalla fi lyadi xalaal wixii gacanta soo galaa la yidhaahdaa iyo soomaalidana waaba iska qabaanba in badan oo kamida geela iyo kale marka laga hadlaayo waaba iska qabaanba geel xalaal maba noqonayo ay aaminsan yihiin xerada uu soo galo xalaal iskaga yahay agtooda waxyaabahaas oo kale marka waxa nebigu uu ka hadlayo waay salawaatu ullahi wasalaamuhu calayh waqtigan lafteeda dadka qaar markaa tiraa war ilaahay ka cabsada aawa xalaasha iyo xalaal xaggeed ku aragtay uu kuleeyahay dhinacaaga ka galniyahu waa calam min aclaami nubuwa dadka waxaa kaloo xadiidka ku jiro sanadka ah sanad ahaanta meeshan canilmaqburiyi uu leeyahay xaafidka fatxulbaariga wuxuu ku yidhi owradahu الnasaa-iyu min طariiqi moxamed bni cabdiraxmaan kanuu sheegaa can الshacbiyi can abi hurayra yidhi wawahima almiziyu fi اlaطraaf mizi tuxfaha waa ku wahmiyey buu yidhi fadanna ana moxameda bna cabdiraxmaan huwa bnu abi di'bin fatarjama bihi lلnasaa-iyi min طariiqi اlbukhaariyi hadihi can ibni abi di'bin walaysa kamaa danna fainii lam aqif calayhi fi jamiici الnusakhi alatii waqaftu calayha min الnasaa-iyi ilaa can الshacbiyi ayuu yidhi nusakha nasaa-i aan dul istaagayo dhan shacbi baa ku yaala maqburi ma lahan buu leeyahay laa can saciidin wa moxamed bn cabdiraxmaan almadkuuri canhu almadkuuru canhu adunuhu inuu yahay bnu abi leyla labna abi di'b لأnii laa أcrifu لbni أbi diئbin riwaayaة can الshacbiyi faاllahu aclam ayuu yihi arrintaana waa wahm iyo qalb waayo nusaqa nasaa-iga nusqooyin badan bal nusaqa kulligood hadda kitaabkan uu ku salaysan yahay maqburigaasaa ku taala hal nusqo cayn ayaa waxay dhigay almuqri almuqri waana taصxiif xaashiyadana waxaa lagu dhigay qowluhu can ilmaqburiyi kada fi اnusakh wakada huwa fi lbukhaariy fi lbuyuuc can aadam bni abi an aadam can aadama waadam bni abi iyaas can ibni abi di'bin can saciidin اlmaqburiyi can abi hurayra waqad jamaca almiziyu fi اlaطraaf بين رواية البخاري والنسائي في ترجمة ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة لكن اعترضه الحافظ في الفتح وكان شيقay hd warkii adeertaan إلا أن الحافظ قال لم أقف في جميع النسخ التي وقفت عليها من النسائي إلا عن الشhعبي warkii xaafظka mrka sidaasuu yihi laakiin نسخa can سacيid baa ku dhacay sida mizi uu leeyahay marka xaafid ilmizi nusakha uu fiiriyey iyo kuwan kitaabkan hadda laga taxqiijiyo kulli maqburi bay dhigayaan xaafidka marka isagaa wahmiyey oo meesha shacbi soo geliyay waa ictiraad marka wahm uu ku jiro ayb wabihi qaala akbaranaa qutaybatu qaala xadaثna bnu abi cadiy can dawuud bni abi hindin can saciid bni abi khayrata albasriy huwa albasriyu maqbul عن الحسن عن أبي هريرة قال يأتي على الناas زmاn ayaa imaan doona yأkuluuna الرibا ribaday cunaayaan faman lam yأkulhu qofkaan cunin أصaabahu min gubaarihi waxaa asiibaya boorkeeda yani boorkiisa ayaa asiibaya ayb meeshaas marka xadiidkan waa inqiطaaca sanadkiisa ku jiro can اlxasan can abi hurayra xasanna abu hurayra kama maqlin ayb طabarani fi musnad shaamiyiin bu wuxuu ku wuxuu ka wariyey wuxuu ku wariyey can makxuul can abi hurayra makxuulna lam yasmac min abi hurayra isagana qaala baabu tijaarati tijaaradiibuu u baab yahay xukunkeeda cadayntiisa wbihi qala akbaranaa cmr bnu caliyin qala akbaranaa wahb bnu jariirin qala xadaanaa abi can yunusa can اlxasan can camri bni taglib wasamaacu اlxasan can camri bni taglib haabit fi saxiixi اlbukhaariyi oo saxiixu lbukhaariga ayay ku taallaa oo wuxuu leeyahay xasan xadaanaa camr bnu taglib marka uu ka maqlay qaala qaala rasuulu lahi sal l slam ina min ashraaqi الsaacati waxaa ka mid ah an yafshuwa almaalu maalka inuu faafo wayakhura ou bato watafshuwa atijaaratu ganacsiguna inuu faafo iyadana calam min aclaami الnubuwa waay midaan lafteeda waayo afartan sano konton sano ka hor tijaaradu siday ahayd hadda ma aha nin kastaa tijaaro ku jira hadda soo marka nebiga nebinimadiisa ma tilmaamaysa waagii horena dad yar ah tijaarada iyo ganacsigaba yaqaanayba dadki intiisa badan maba aqooninba ganacsiga wayadhar aljahlu jahliga ayaa daahirayo muuqanayo maalku waa faafayaa iyadana sidaasoo kale waana dadkii hadda ugu maalka badnaay haddii la fiiriyo soddon sano ka hor magaaladan waxay haysteen hadda wax weyn ma dhammaba naca oo hadda dadka dad iska xoogaa yar haystaaba ka maal badanba waqtigan maalkii isagana inuu badanayo waa ujeedaa watafshuwa atijaaratu tijaarada ay faafto wayadhar aljahlu jahligana ou muuqdo bacdi riwaayaat waxay qorayaan wayafshuwa alqalam waa isla xadiidkii anaga qalinka waa faafaya waagii hore oo nebigu wada sidaan uu lahaa dadka wax qoro ma badnaa jirin dadkii hore ma badnaa jirin wax qoro wax qoriddiina waa faaftay bal duwalkii caalamka hadda duwalkiisa waxay ku tartamaan ama ku faanaan maxwul ummiya waxaa la yidhaha uminimada dadka in laga saaro laga tirtiro oo la baro wax qoridda iyo akhriska in la baro markaasaa waxaa laleeyahay dalkaas intaas nisbadaasaa ummi ka ah inta badan yacni dadka waa ka baxeen ummiyadii waana dareemaya dadku inay ummiyadu ay yaraanayso qof walbaa wax akhriska iyo wax qoridda uu baranayo ayb kaasna marka calam min aclaami الnubuwa xadiidka wuxuu sheega dhan waa wada calam min aclaami الnubuwa wayabiica arajulu lbayca ayb ma ahan keliya arrintaa ha u malayninina dalalkan hadda dunida saddexaad lagu magacaabo keliya inay tahay xataa caalamkan oo waa waa hormaray la leeyahay yacni waqti aan dheerayn waa ku badnayd uminimada hadda lafteeda dad umiyiina laga helaa waad arkaysaa dadka qaar aan xaqri karin waa laga waa laga helaa marka maahan wax uun fushawul qalamka maahan keliya inuu dadkan keliya kusoo bataye waaba iska sidiisa u batayba ummadda ummadoo dhanna saasay ahayd wayabiica arajulu qofka inuu gado albeyca beeca fayaquula uu dhaho yacni xataa asta'mira taajira bani fulaan reer bani fulaan taajirkooda ilaa aan kasoo amar qaato lasoo tashto waxba kaa iibin maayo ilaa uu qofku yidhaah yani wayadhar aljahlu baa badanaya wayabiica arajulu lbayca buu gadayaa fayaquula wuxuu dhahayaa ama fayaquulu wuxuu dhahayaa xataa asta'mira taajira bani fulaan maxaa laga wadaa macnaa warkaan macnaha waxay ta laba macnaa ku jiro sicirkan iska soo hubinaa waay siday tijaarada ugu dadaalayaan dadka warniyow iisug shaygan sicirkiisaan soo hubina sidaasaana daahirka hadda xadiidka u dhow oo xagga xirsiga iyo dadaalka iyo tijaarada sida loogu dadaalayo sidaasaa tusin og waadna arkaysaa dadku siday tijaarada ihtimaam u siinayaan qofka haddii waxaa laga yaabaa laba saddex afar qof oo wax ka gadanaysa hadduu arko dalab badan hadduu u yimaado ikaadii buu leeyahy horta aan soo warsad armaa aan meeshaan ku dhacanahay sida uu tijaarada ay maahir ugu yihiin ayay kutuseen uguna dadaalayaan sindi isaga wuxuu leeyahay wayabiica arajulu lbayca fayaquul xataa asta'mir dadka jahligooda yacni dadka jahligooda wuxuu ku tusayaa yah fayaquulu xataa asta'mira taajira bani fulaan alad way leeda laa astamir kef yani manheeda ama in la kala reebo layihaha fayaquulu laa mayaw dhahayaa hakad geli xataa astamira taajira bani fulan laakiin ma i dhigaayo xaashiyaa laa dhigaayo laa a maxaa tiri wayadhar aljahlu haye wax macno weyn isma bedelaya wayadhar alcilmu qaara qoray waa riwaaya ah wayadhar alqalamna riwaayo kala ah nacam wixii kuu yaalba adisaan u sheegayna iskaga fahmi nacam waxa waxa kuu yaalana waa iska fahmi kartaa wayadhar alcilmu hadda laqba gaara uma baahnan umalaynan ayb marka nusqooyinka waxauna taas ku kala duwan yihiin fayaquula wuxuu dhahayaa xataa asta'mira taajira bani fulaan macnaha sindi marka wuxuu leeyahay likahrati اljahli jahliga badanaya wuxuu keenaa xataa laa yacrifa ilaa qofka baa'ica ounan garanin annahu laa yajuusu fi lbayci tacliiq beyca ma ogtahay caqad naajis ou rabaa tacliiq ma aqbalayo shaygaanaan kaa gadayaa haddii waxaas ay dhacaan ama waxaasaan ku xiray ma banaana marka xataa asta'mira oo wuxuu ka dhigaa tacliiq shardi yacni jahliga meeshay ka gaareen ayuu wuxuu leeyahay ma kaa ii shaygaani yacni kaa iibin maayo ilaa aan hebel markaan hebel lasoo tashtaan kaa iibina kaanahu baaci ayuu shardi gelinaa in shardi ounan ku banaanaynna ma oga saasuu ka wadaa macno aada baciid u ah waay kaasna ayb oo isaga wuxuu leeyay jahliga ayuu fasiraa wayultamasu waxaa la raadinayaa fi lxayi xaafadda alcadiimi weyn alkaatibu mid wax qoro falaa yuujadu la heli maayo xaafad dhan baa waxaa laga raadinayaa qof dadka wax u kala qoro ma la helaayo mar maxaan marka loo helaynin daahir lababa waa dhici kartaa dee inaan waxqoraba la waayo markaas siyaaqa waxaad moodaa xadiidka cilmi iyo fushuul qalam iyo waxbaa ku jir jiro haddii marka de qalinkii ou faafo maxaa see loo waayi karaa nin kaatib ah yani waxaa la dhihi karaa kaatibkaani wuxuu ku mashquulsan yahay isagana hawshiisa adduunyo kale maslaxa adduunye iyo tijaaro bis ayaa lagu mashquulsan yahay siay dadka un tijaarada ugu mashquulayaan ayaan la helaynin labada qof ee wax kala qoranayso qof wax u kala qoro ama jahligii baa badanayo habkii wax loo qoraayey ee shuruudii sharciga wax yaqaanaa yar ayb qaala baabu maa yajibu cala atujaari dadka tujaarta ah waxaa ku waajibayo korkooda min altawqiyati dhowrsi ah inay dhowrsadaan fii mubaayacatihim kala gadashadooda wabihi qaala akhbaranaa cmr bnu caliyin can yaxyaa waa ibni saciidin alqaطaan qaala xadaanaa shucbatu qala xadaanii qataadatu can abi lkhaliil waa saalix bnu abi maryam adubaci ibnu maciin iyo nasaa-i ayaa tawfiiqiyeen ibnu cabdilbarna wuxuu yihi laa yuxtaju bihi laakiin gariib waayo laa yuxtaju bihidiis can cabdillaahi bn اlxaariث can xakiim bni xisaamin qaala qaala rasuulu اllahi sal l slam nabigu wuxuu yihi albayicaani labada wax kala gadanayso bilkhiyaari khiyaar ayay leeyihiin way ku dheehan yihiin maa lam yaftariqaa intaynan kala tegin fain sadaqaa hadday run sheegaan wabayanaa ay caddeeyaan buurika fii beycihimaa waa loo barakeeyaa beecooda wain kadabaa hadday been sheegaan wakatamaa ay qariyaan muxiqa barakatu beycihimaa beecooda barakadiisa waa laga waa la tiraa marka tujaarta maxaa laga rabaa inay ka dhowrsadaan been iyo qarin labadaas inay iska ilaaliyaan been iyo qarin tarjamada iyo xadiidku marka halkaas ayay iska mudaabaqeynayaan xadiidka waxaa laga qaadanaa labada wax kala iibsanaysa khiyaar inay leeyihiin oo waxaa ku jira xadiidka fiihi hubuutu khiyaari اlmajlis khiyaarulmajlisku inuu sugay sugnaanshadiisa khiyaarku marka saddex nooc waayo khiyaarulmajlis iyo khiyaaru shardi iyo khiyaarulcaayb khiyaarulmajlis inta fadhiga la fadhiyo meeshii wax lagu kala gatay inta la joogo labada baa'ica iyo mushtarkaba waxaa u bannaan inay isay ka baxaan beecaas yacnii beeci ma laasimin weli inta meesha la fadhiyo beeci ma laasimin ayb beeca ma laasimin marka la leeyahy wax lama milkinin lama dhihin waxbaa la milkiyey laakiin milki oo dacfi ku jira oo weli beecaas waa laga bixi karaa warkii la doono iyo waqtigii la doono ayuu qofkaana dhihi karaa war lacagtaadi qaaday alaabteedii isii kana waxau dhihi karaa lacagta isii hoo alaabtaadi ayb marka khiyaarulmajliska maalikiyada iyo ayaan qabin ayaga oon arkin inkastoo imaam maaligna uu wariyey xadiidka haddana xadiidkaa xujo ah ayb maa lam yaftariqaana maxaa laga wadaa iftiraaqa maxaa laga wadaa furqat labdaan labada qof ayaga jir ahaan intaynan u kala tegin furqat labdaan waxaana ku tusaaya riwaayada dhahaysa maa lam yaftariqaa wakaanaa jamiican inay meesha wada joogaan furqada marka furqat lkalaam ma ahane waa furqat labdaan maalikiyada ayaga waxay leeyihin hadduuba yacni sugnaado khiyaarulmajlis furqada ayaa waxaa laga wadaa alfurqatu fi lkalaam sida nikaax oo kale nikaax hadda haddii uu dhaco ninka uu yihaha zawajtuka kada yacni intaas ka kalena uu yihaha qabiltu ou dhaho waa lagu kala tegay soo maaha waa laasimay nikaaxu dhis waa dhacay sida nikaaxu kalaam uu ugu dhammaado qabuul iyo iijaab uu ugu dhammaado noqod iyana uunan u lahayn ayaa kanna waxaa weeyaan waxay leeyihiin waxa waaye waa kalaam waa kaa iibiyey waa kaa gatay maa lam yaftariqaadu sidaasu intaysan warka ku kala tegin mar hadday warka ku kala tagaano warkoodu uu dhammaado meesha hadday doonaan ha iska joogaane wax khiyaara ma ma jiro ay dhahayaan laakiin abu barsat alaslami iyo ibnu cumar ayaa ayaga waxaa laga wariyey tafaruqu inuu yahay tafaruqu labdaan midkan labadooda saxaabi ku khilaafayna ma jiro bis khalaas marka khiyaaru shardiga isagana marka khiyaarulmajlisku intaanan ka bixin amadkiisa iyo waqtigiisu intuu ku egyahay khiyaarulmajliska khiyaarulmajlisku wuxuu ku egyahay labo mid buu leeyahay oo ku dhammaadaa mid waxay tahay in la kala tago haddii la kala tago kanna ou baxo kanna ou baxo waa dhammaaday waxaa kaloo ku dhammaadaa iyadoon la kala tegin laakiin ninba ninka kale uu yidhaahdo war hadda beeci dooro idaa qaala axaduhumaa lilaakari ikhtar oo kana uu yidhaha ikhtartu lbayca ikhtartu imdaa albeyc beecaan socodsiintiisaan doortay haddou dhaho macnaheedu khiyaarulmajliskii asaa iska riday awalna khiyaarulmajliska waxaa loogu danaynayay labadan qof hadday ayagu yidhaahdaan waa iska ridaynaa ma rabno niyow alaabtaan haddaan kuu dhiibo oon lacagta kaa qaato waa saan u kala gadanay khiyaarulmajlisna waa tuurnay hadday ku heshiiyaan waa ku heshii karaan axaadiidta qaarna marka waa tilmaamaysa waa tilmaamaysaa macnahaas ayb qaala baabu lmunafiqi silcatahu midka badeecadiisa ku bixinayo ku socodsiinayo bilxalifi alkaadib dhaar been ah wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu bashaar can muxamedin waa moxamed bnu jacfar gundar qala xadaanaa shucbaة can caliy bni mudrik can abi zurcata bni camr bni jariir can kharashata bni اlxur can abi darin can الnabiy sal ا l slm qaal ثalaaثaة laa yukalimuhm اllah ywma اlqiyaamة walaa yanduru ilayhim walaa yuzakiihim walahm cadaab aliim ayay leeyihin taqaraa laha rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi waslm yani nebigaa akriyey waa sheegay macnaha ayb bacdi nusakna faqara'ahaa bay boqorayaan qaala abu dar abu dar waxa uu yidhi khaabuu wakhasiruu qaala almusbilu izaarahu walmunafiqu silcatahu bilxalifi اlkaadib midka hoosguntigiisa anqawga ka hoos marinayo kan badeecadiisa bixinayo dhaar beena ku bixinayo walmanaanu caqaa'ahu iyo kan ku gallad sheeganayo waxa uu wax bixintiisa wbihi qala akhbaranaa cmr bnu caliyin qala xadaanaa yaxya qala xadaanaa sufyaan qala xadaanii sulayman lacmash can sulaymana bni mushirin can kharashata bni اlxur can abi darin can الnabiy sal slm qaal ثalaaثaة laa yanduru ilayhm ywma اlqiyaamaةi walaa yuzakiihim walahm cadaab aliim aladi laa yucdii shayئa ilaa minatan midka aan shay bixinaynin ilaa gallad sheega wاlmusbilu izaarahu wاlmunafiqu silcatahu bاlkadib midka badeecadiisa been ku bixinayo wabihi qaala akhbaranii haaruun bnu cabdillaahi qaala xadaanaa abu usaamata qaala akhbaranii اlwaliid yacni bna kahiir can macbad bni kacb bni malikin wahuwa alansaariyu maqbulu can abi qataadata alansaariy anahu samica rasuula اllahi sal l slam yaquul iyaakum waxaan idinkaga digayaa wakahrata alxalif dhaarta badan fi lbeyci beyca dhexdiisa fainahu yunafiqu dhaarta beenta ah dhaarta badan badeecada waa socodsiisaa oo haddaad maanta dhan qof ka hadlaayo intaasaan wallaahi kasoo bixiyay waa u gedmay wixi fa inahu yunafiqu huma markaa dabadeed yamxaqu barakaduu ka tirtiraa wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu camr bni sarx qaala xadaanaa bnu wahbin can yunusa can ibni shihaabin can saciid bni lmusayab can abi hurayrata can الnabiy sal l slm qaal alxalifu munafiqat lisilca badeecadu ee yani dhaartu badeecada mid mid socodsiinaysa waay socodsiin badan mumaxaqatun lilkasbi waa tu la baraka tiray kasabka loo baraka tiray ayb marka meesha waxaa laga qaadanaya tarjamada qofku in yani qofka dhaar beena ku bixinayo badeecadiisu in baraka darro uu ka qaadayo marka inaynan bannaanayn waay dhaarta marka laba nooc waay bimujarad alxalif runow sheega laakiin waa dhaar badan yahay middaas waa layska reebay lafteeda dhaar beenuu ku dhaaranayaa iyada marka maxay noqone qaala baabu lxalifi dhaartii xukunkeeda caddayntiisiibu u baab yahay alwaajibi ay ilmuujibi yacni waajibsanayso lilkhadiicati dhagar fi lbeyci beyca dhexdiisa yacni dhaarta keenayso dhagar beeca dhexdiisa ku keenayso yani qofkii dhaar beenaad u dhaaratay beeci baa ku dhagartay soo maa marka ood ku khiyaantay alwaajib meesha uu leeyahay bimacna almuujib waaye ficilka awjabow ka baxaan wasfigiisu marka wuxuu noqonayaa awjaba hadduu ka baxo muujib yacnaa dhaarta iyadaa waxay keenaysaa oy waajibsanaysaa beeci in lagu dhakro qofka kale wbihi qala akhbarana isxaaq bnu ibrahim qala akhbarana jariiru can اlacmash can abi saalixin can abi hurayrata can rasuuli اllahi sal l slama qala halaaثat la yukalimuhum اllah ywma alqiyaamati wla yuzakiihim walahm cadaab aliim rajulu calىa fadli maa-in biyo dheeraada nin kor joogo biطariiqi jidki yamnacu bna sabiili minhu musaafirka ka mancinaayo biyo ayuu kor joogaa baahidiisii waa ka gutay waa ka dheeraadsan tahay musaafiro u diidaa inuu ka cabo in acdaahu warajulun iyo nin baayaca imaaman imaam la mubaayacooday lidunyan adduunyo darteed in acdaahu hadduu siiyo maa yuriidu wuxuu rabo wafaa lahu waa u oofina wain lam yucdihi hadduunan siinina lam yafin lahu u oofin maayo ayb oo kaa isagana adduunyo darteed kula mubaayacoonaya wax dhibayo waa isagana ciqaabkan u mutaysana inta badanna marka abulwalid ilbaaji wasiyada uu la dardaarmay labadiisa wiil iyo sidau ku tilmaamayo sida badan dadka isla jabhadeeyo maslaxo le iskula socdaan walidaalika ilmihiisa wuxuu ka waaniyey dad noocaas ha raacinu yiri waayo markaad la jabhadayso ood la jabhadayso ood la tiir iyo ku tiir iyo tacab beesho xukunkii uu qabsado qofka ugu horeeya u ka bilaabaya adiga waayo leanna sirtiisa iyo meeshau daciifka ka yahay ayaad og tahay marka adiga unbuu kaa takhallusa taariikhda haddaad fiirisaanna noocaas uman labadii wax uun isla wado marka dambe iyagaa dhag isku soo siinaya marka wiilashiisa wuxuu yihi haddaad aragtaan qof noocaasa adaa ra- ayb waayo marka horeba maxaad isiinaa iyo seen wax u kala helaynaa iyo ay iskula socdaan aan wax islaaxinno wax noocaanoo iskula socdo aan islaaxinno waaba yaryihiin laakiin dadka qaar waxyaabahaas iyo marka laga hadlo meel kaley dadka u saarayaan ma jecla in dadka waxaan lagu ibtileeyey waxyaabahaas in laga hadla ma jecla nin walbaana ogow ninka xataa inuu wax baabi'iyo rabo nin ku dhahaya male inaan wax baabi'iyaan rabaa aniga qof ku dhahaya male nin walbaa waa muslix laakiin meesha markuu yimaadaa inuu muslix yahay iyo in kale wacdaane markaas nacam soo ma fahmi wain lam wain lam yucdihi lam yafi lahu warajulun saawama rajulan iyo nin nin la gorgortamay yacni beecow la galay calaa silcatin badeeco bacda alcasri casrka kadib faxalafa lahu billaahi allou ugu dhaartay laqad ucdiya biha kada wakada intaa iyo intaa inuu soo siiyey fasadaqahu waa u rumeeyey alaakharuka kalena beenuun u sheegaan casirka bacdeeda waqti aada u fadli badan waayo malaa'igtu isbedesho oo macno gaaraa ku jira marka dhaartuna amaakinta iyo zamanka mee waqtiyada iyo iyo zaman iyo iyo iyo meelaha waa ku kala xoog badataa dhaarta kacbada lagu ag dhaarto dhaarta yacni mimbarkii rasuulka lagu ag dhaarto iyo meel kale dhaar lagu dhaarto isku mid maaha inkastoo dhaar beena ay dhaar beena un tahay haddana laakiin haddana meeshaas waa daran tahay zamanka la dhaaranayo laftiisa waa ku xiran tahay qofku marka taasa laga hadla fasadaqahu laakharuna kii kale marka u rumeeyay sidaasu wax uga gadanaa khiyaanadiiu ku dhexdhacay soo maha macnihii tarjamada marka waa taasa qaala baabu lmri bisadaqati sadaqada amarkan lays amray liman la amro axad lam yactaqidi lyamiina dhaarta aan goosanin biqalbihi aan ka goosanin fii xaali beycihi beeciisa agteeda dhaartu laba waayo ninkii dhaarta go-aan ku gaaro oy dhaar ka tahay beenna sheegaya kaas tooba uu u baahan yahay towba ila dembi kabiira uu ku dhacayo yamiinulghamuus oo ku jira midda kalena waxa ay tahay yamiinu lagwi ninkan badeecow ku suuqiiba wax ku iibinayaa uma qasdin dhaarta laakiin afkiisay ka badbadatay wallaahi billaahi waxaasa iska dhacay qofka noocaasa marka isaga waxaa ku filan oo waxaasi aan loo qasdin ka baabi'inayso wixiiba ka dhalan lahaa haddayba wax ka dhashaan sadaqada wa bihi qaala akhbaranii moxamed bnu qudaamata can jariirin can mansuurin can abi wa'il can qays bni abi gharazata wa huwa algifaariyu saxaabiyun qaala kunaa bilmadiinati nabicu lwsaaqa wasqiyaal ayaan iibinayna yacni waxyaabaha la beego wa nabtaacuhaa waan iibsanaynayna waan iibinayna waan iibsanayna wanusama waxaana lagu wanusami anfusanaa waxaan ku magacaabi jirnay nafsadeena asamaasirata dalaaley samaasira samsarada ama simsaarka luqa carabiya oo asiila ma aha fasiixa yani luqa carab kelima muwallada waayo carabtu waxay ka baratay farisiyiinta ay ka baratay waayo ganacsiga carabta waa looga badnaayo nimankaas kale uga badnaa dadku hadday wax kaaga badan yihiinna waxaas ay kaaga badan yihiin luqadooda ka qaalib noqonayso sida hadda waqtigan la joogo maalan technology-ga iyo afka lagu sheego waa iska af ingiriis nacam afaf noocaas isaga badan tahay kaas unbaa lagu sheegaa sababta keenaysana waxay tahay shaygan qofkii adig kaaga badan luqadiisa ayaa saa-id noqonaysa marka carabtii marka waa laga qaalib noqdayoo ayagii laftoodiia marka simsaar iyo samaasira iyo iskaga idlaaqi jiray wayusamiina annaasu dadkana waa nagu magacaabi jireen fakharaja ilaynaa rasuulu llahi sal l slam nabigaa nagu soo baxay fasamaanaa bismin magac ayuu nagu magacaabay huwa khayrun lanaa nooga khayr badan min aladii samaynaa bihi anfusanaa magacaan anaga nafteenna ku magacawnay faqaala yaa macshara atujaar samaasirada waa la bedela atujaar alimaamu shaafici marka meeshaas wuxuu ka qaab qaataa yacni ereyga carabiga yacni luqada carabiga kuleh macno luqo kalena macno yacni luqo kalena waxaan ujeedaa ereyga hal macno leh in luqo carabina lagu sheegi karo luqo kalena lagu sheegi karo luqada carabiga in lagu sheegaa fiican dadka muslimiinta dhexdooda si luqadii carabiga aan looga hijroonin oon loo hilmaamin waayo haddii luqaadkii kale la badsado afka lagu badiyo lagu badiyo iyadii baa la iloobaa luqada carabiga marka la iloobana fahamka diintaa la iloobaa fahmu diin ayaa la iloobayaa ogow haddana luqadda qofku cidda uu yahay iyo waxa uu yahay luqadda waa ka tarjume marka dadka muslimiinta luqa alluqa alcarabiya luqadooda waay luqada carabiga luqa ajnebi in lagu tilmaamo qof muslima oo ku tilmaamo qalad waayo ogow waayo waa luqatu kitaabika wa luqatu nebiyika kutubtii dhanaa ku qoran luqa adi ajnebi kaa ah ma aha marka haddii aadan aqoonin adiga taqsiirkaaga waayo xaaraan ma aha inaad luqad kale ku hadasho imaamu shaafici saasuu leeyahay laakiin waa inaad midaanna barataa ood ku dadaashaa walidaalika waagii hore diinta iyo luqada carabiga waa isla socdeen markii muslimiinta dhul ay qabsadaan oo dacwada ay gaarto dadkii muslimiinta noqday sidooday luqad carabi ugu hadli jireen culimmadooda af carabiyay wax ku qori jireen khudbada jimcada carabiya loogu aqri jiray waa iska caraboobi jireen xagga luqadda walidaalika marka ummaddana shayga ay ummaddan ku midaysan tahay waa kitaabkan qur-aanka soo maaha kitaabkan qur-aanka luqadii uu ku qornaa marka sidee luqa ajnebi loogu arkaa sideese loo naca xataa acdaau lislaam waa fahamsan yihiin arrintaas eeyahuudda berigii ay meelahan kusoo noqnoqon jireen intaan falastiin dhulkan falastiin hadda shaam markii la keenayo lagu abuurayey oo ay kasoo laabanayeen dhulalkii ay ku kala firiirsanaayeen ayaa waxaa iskugu yimid dad kala luqad ah leanna yahuuddu dhulkay ku kala firiirtay midna yurubtaas bari buu ka yimid mid barigaas fog buu ka yimid mid maqrib alcarabi ayuu ayuu ka ayuu ka yimid qaar yamanay ka imaadeen nin walbaa meeluu ku dhashay oo ku farcanmay markay meesha isugu yimaadeen marka nin baa marka fakeray la dhihi jiray binyahuudaa binyahuudaa wuxuu ku fakeray marka uu yidhi dadkan sidee dadkan meeshaan loogu hayi karaa sidee isku ujeeddo ay u noqon karaan waa in la soo celiyaa buu yidhi luqadii ay ku qornayd kitaabka towreed oo ku qornaay luqa alcibriya markaasuu wuxuu keenay inuu qaamuus sameeyo shaqadiisa ka bilaabay qaamuus marka wuxuu sameeyey luqada cibriga fasiraayo oo dadka u jilcinaayo dadkii inay bartaana lagu waxeeyey joornaalada in lagu qoro waxyaabaha caadiga usoo baxo luqadaas cibriga in la qoro waayo waxay yidhaahdeen shayga keliya oo dadkan miday karo waa luqadii kitaabkooda leanna kitaabku waa wada aaminsan yihiin waxaan aad ula yaabay marka qof muslimnimo sheeganayo oo haddana dhahaayo dadka yaan carabi la barin carabigu luqad ajnebi luqad qalaad waayo qof dhahaayan imaa inuu ahbal yahay iyo imaa inuu munaafiq yahay diinta aan aaminsanayn wax ka dhexeeya malaha walidaalika marka luqada carabiga qudsiyay leedahay xadiidkan iyouna imaamu shaafici iyo uu soo qaatay nebigu wuxuu u bedelaa magacii afka ka batay inaan la dhuminin magacaan haddii kale magaci kala dhumaayo ayb faqaala yaa macshara atujaar inahu yashhadu baycakum beyciina waxaa yacnii xaadirayo oo ku imaanayo alxalifu dhaar iyo walaqw iyo hadal laqw iska ah fashuubuuhu bisadaqati sadaqo marka ku dheeha oo wax bixiyo oo wax sadaqaysta هذا آخره والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى